gudniinka loo yaqaano fircooniga ayaa ah mid dhibaatooyin kala duwan ku haya gabdhaha soomaaliyeed habka gudniinkan oo ah mid aysan shareecada islaamka ogolayn islamarkaana laga soo gaaray fircoon ayaa ah hab qarniyo badan soo jiray walow uu sii yaraanayo haddana indhaha lagama qarsan karo saameyntiisa xun bulshooyinka caadaysta dhaqankan guracan ee gabdhaha lagula kaco ayaa waxaa kamid ah bulshada soomaaliyeed iyadoo inta badan dhakhaatiirta culimada iyo ururada haweenku ay kasoo saaraan fariimo wacyigelina oo la xiriirta dabargoynta iyo ka tanaasulka falkani sidoo kale dowladda ayaa inta badan awaamiir kasoo saartaa in ciddii lagu arko arrintani laga qaadayo tallaabo sharciga waafaqsan haddaba doctorayso shuhri cabdigeedi oo kamid ah haweenka dhakhaatiirta ah ee ka howlgala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixisay dhibaatooyinka gabdhuhu kala kulmaan gudniinka fircooniga ah gudniinka fircooniga oo la sheegsheego gudniin xun waa wax xun waaye horta magaciisa wax xun waaye waana waxyaabaha gabdhaha dhibaatooyinka u keensada sida dhalmada guurka iyo xilliga caadada ku dhacdo gudniin fircooniga marka waa waxyaabaha ugu xun waaye ee gabdhaha lagu sameeyo waaye magaca fircoon wuxuu kasoo jeedaa ninkii fircooniga ah ilaah ahaa laha ilaah la tartamayo kasoo jeedaa isagaas waxyaabo uu keensado wax ku fulnaa waxyaan toos u qaadana marka si aysan gabadha dareen u qaadin oo nin u roorsanin waxyaabo noocaasay hooyooyinka ku saleeyaan laakiin wax ka jira ma jirto cuduro lee loo keena gabadha iyada ah iyagoo siday hooyooyinka qabaan waa gabadha waxay kuleeyihiin naga fidnoobaysa haddii aanan fircooni loo gudin oo duurka naga galeyso wax ka jiraana ma jirto gudniin fircooni waxba guri kuma reebo sunana waxba duurka ma geliso marka hooyooyinka waxay aaminsan yihiin fikir qaldan waay ko waxaa kamid gabadha markay caadada ku dhacdo xanuunku meeshu ka bilaabana marka ugu horinta caadada ku dhicina ka horna kaadadiibaa silaca infectionka ko meeshiisu kasoo bilaabana haddana caadada markay ku dhacdo xanuuno badan uu imaanayo waxaaba laga yaabaa gabadhi la guursamo inay buro ku samaysmato oo makaankeeda buro ku samaysmato markee dhiiggii iyo wixii isdiyaariyay meeluu maraba ma lahanbo iyadoo kusoo noqonaa soo noqodkaas makaanka wuxuu u keenaa buro inuu ku samaysmato gabdhaha dhalmada kuwaa gudniinka xaggeeda ahaa markii la guursado guurkii waxay noqotay wax dhibaato badan markii gabdha la guursado in guurkao dhanba ay dhacdo markii foolnaysan kaba sii daran markay fircooni taha boqolkiiba sagaashan waa lagu qalaa gabdhaha fircooniga ama silac ay ku dhalaan maskaxiin gabdho badanaa ku waashay maskaxiin gabdho badanaa ku waashay oo maskaxdooda wax ku noqotay ama way dhiig baxeen oo kale gudniinka lagu celceliye gabdhaha waxaa arkay saddex jeer lagu celiyo gudniinka shoogay gabdhay qaadaysaa marka gabdhaha nafirkooda unaxan dhila hooyooyinka habka gudniinkee loo yaqaano fircooniga ah ayaa inta badan gabdhuhu dhibaatooyin kala kulmaan xilliga dhalmada iyadoo inta badan ay lasoo xiriiraan marxalado caafimaad sida dhiigbax deg deg ah